barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika iyo sidoo kale barta v o a somali com
waa duhur salaaso ah bisha oktoobar waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah macallin ka shaqeeya laascaanood oo sheegay in marar badan ay ardadiisa isfahmi waayaan sababoo la xidhiidha kala duwanaanshaha dhinaca lahjadda
markaan macalinka wax sharxaayo markaan dhallinyarada saaxiibadii aan la sheekaysanayo waxaa laga yaaba hadaladu dhanba inay u arkaan majaajila laakiin aniga waxay iga tahay dhab iyo daacadnimo iyo wax u sharax iyo wax fahamsiin marka ima fahmaan waxaan ku hadlaayo waxaa laga yaaba markan qaarkood inaan ingiriis iskula fahmno wixii aan rabay markaa waxaa laga yaaba hadalkaygaba inoo arkaan hadal majaajilaha sidoo kalena waxaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a tababar boorama lagu siiyey dhallinyarada guurdoonka ah isagoo guurka lagu faraxsanaa waaga dhoweyn weliga dhalinyarta iyagoo yarar bay isguursanay maasha allah alxamdulilah dee xumaanta ka raysan doonaayo dadkaa tarmi doono oo dee wanaag baanu eegaynay laakiin dhinacii kale cagsi bay noqotay oo habla yaroo durbadala soo furay inama yaroo suuqa wareegayo oo hablahoodii furay markaa waxaa noo soo baxday in aqoonta guriga iyo guurku ay dadkan ku liidato taasaa marka ahayd deetna waxaan sanay dee qofku intaanu guursan hortaa sii garto intan
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta
iyo sidoo kalena dhinacii heesaha ee barnaamijka
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan xubintii ciyaaruna way noo soo socotaa marka horese qodobo ka mida warkii dunida
shirkadda samson ayaa joojinaysa iibinta taleefon gacmeedka galaxy note seven dunida oo idil sababo la xidhiidha walaacyo dhinaca ammaanka ah waxayna ugu baaqda dadka haysta taleefonkaasi inay si deg deg ah u joojiyaan isticmaalkiisa qiimaha saamiyada shirkaddan ee suuqyada caalamka ayaa waxaa hoosudhac xoogan u asiibay markii uu soo shaacbaxay warka la xidhiidha in la joojinayo iibinta taleefonkan samson ayaa dhammaan dadka haysta taleefon gacmeedka galaxy note seven ugu baaqday in ay deg deg u damiyaan islamarkaana ay dalbadaan in dib loogu soo celiyo lacagtii ay ku iibsadeen ama ay ku badashaan taleefanada kale ee shirkadda bayaan ka soo baxa shirkaddan laga leeyahay dalka kuuriyada koonfureed ayaa waxaa lagu yidhi waxaanu la shaqaynaynaa dhammaan dhinacyada sharciga ee arrintan ay qusayso si baaritaan loogu sameeyo dhacdooyinka la xidhiidha galaxy note seven samson ayaa waxaa qiimaheeda uu hoos u dhacay siddeed boqolkiiba suuqyada saamiyada adduunka mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin in aanu booqan doonin dalka faransiiska toddobaadka soo socda kadib markii madaxweynaha dalka faransiiska francio holand uu ku adkaystay in kulanka ay yeelan doonaan labada hogaamiye ee markii hore qorshaysnaa diiradda lagu saari lahaa oo keliya xaaladda dalka syriya madaxweyne putin ayaa la filayay inuu booqasho ku tago baariis bishan oktoobar sagaaliyo tobankeeda taas oo safarkiisa ay qayb ka ahayd in uu ka qayb galo xuska kiniisadda ortodogaska isbeddelkan ku yimi safarka madaxweyne putin ayaa yimi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee faransiisku uu ku dhawaaqay maalin ka hor in ruushka loo qabsado dembiyo dagaal oo la xidhiidha duqaynta uu ka wado waqooyiga dalka syriya
qodobadii wararka dunida ugu door korona intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan qeybihii kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ibraahim cabdulle xirsi waa macalin ka mid ah barayaasha ka howlgala jaamacadaha ku yaala magaalada laascaanood macalin ibraahim waxa uu ka sheekeynayaa isfahamwaaga mararka qaar kaga yimaada dhinaca lahjadda oo uu sheegay in marar badan ardaydu ay ku qoslaan oo ay u haystaan inuu majaajileynayo wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa waraystay macalin ibraahim
bal waxaad iga waranta horta soo jireenkii dhaqankii muuqmadda iyo sidii loo qadarin jiray weli deegaanada uu ka jiraa gobolka sool bal iga sheekee xeedhada iyo dhallinyarada iyo bal dhaqankaasi
run ahaantii horta ma dhaqan mise hoolayaasha kale ee jira waxaan garanayaa sida loo cuno keega xalwada iyo caanaha iyo wixii la halmaa dhalinyaro fara badan baa jirta oo sidaadoo kale ah oo dhaqankii muqmadii iyo markaad dirta aruus la yimaado oo kale waxaa ka jeceshahay keeg iyo xalwadi iyo
horta aad iyo aad waxaan u jeclahay casuumadda dadka aad iyo casuuma hadday noqoto luqumada la sheegaayo muqmad ama odkac kolba sida loo yaqaan soomaalida waxaan kaloo jeclahay meelaha qadada iyo casuumadaha aad iyo aad baan u taageersanahay anagana waxaan jeclahay keenta waa nacbahay hoodaan jeclaha maxaa kugu qosol badnaa weligaa intaad shaqaynaysa kugu yaabka badnaa waxyaabaha ugu yaabka badnaa oo weliba maanta taaganba oo waaqaca taagana nin saaxiibaan naha ayaa wuxuu yidhi walaalo waa fahmi waa magaca quuta quuta quuta quuta maxay tahay qoota qoota mise qoot qoot kolba sidii loo yaqaan dabeed waxaan ku yidhi war aniga waaba yaabanaha naftigey laakiin maamaha yaroo soomaaliya ee ay ku maamaha jirtaan maqlaan ku yidhiyo maamahadaasa waxay sheegaysaa keligaa waalo waxaa ka fiicana layiri halagu lawaasho marka taas aan ku jawaaba su-aasha jawaabteedii halkaas ka bixiyey markaad lascaanood joogtid oo kale bal ka waran sidee bay u arkaan dhalinyarada iyo dadkan weliba markaan markaan macalinka ah wax sharxaayo markaan dhalinyarada saaxiibadii aan la sheekeysanayo waxaa laga yaaba hadaladu dhanba inay u arkaan majaajilo laakiin aniga waxay ka tahay dhab iyo daacadnimo iyo wax u sharax iyo wax fahamsiin marka ima fahmaan waxaan ku hadlaayo waxaa laga yaaba marka qaarkood inaan ingiriis iskula fahmno wixii aan rabay markaa waxaa laga yaaba hadalkaygaba inuu arkaan hadal majaajilaah waliba markii hadda aan rabay inaan galaaska wax u sharxo waxaa laga yaaba marka ingiriiska laga baxo af soomaaliga wax ugu sharxo waxaa laga yaaba inay fahmi waayeen waxyaalahan rabay inaan u sharxo markaas hadduu iminkusa ma ogolayaan waxyaalo usoo qaatay tusaalooyin markay u adkaato fahamkii marka maxay la yaaban marka ma kelmada soo qodaysa markaad leedahay yaakayga aamusa
hala aamuso yaa la khaylin waxaa laysta markaan ka hadla camal maaragta aada hadeeba kuusama ogolaya waa caqabadaha jira ee meesha taagan oo hadda tusaale camal ma garanayaan hadalladaas markaa xamar la isticmaalayo waa kaa laakiin dadku dee horta waaba af soomaaliya dadko dhan way wada fahmayaanoo af soomaaliya waa la wada garanaya laakiin mushkiladdu waxay ka taagan tahay waa lahjadda
waa runtaayo accenska la isticmaalayo ama kaafiyada ama waxa la isticmaalayo dadka qaarkood isku wada mid maahan qaar baa dad adag ah qaar baa dad jilacsan ah marka aniga waxaan ahay dadka aad iyo aad dadka usoo dhaweeya wejiga furan waxyaabaha sida weyn aad dhallinyarada la wadaagtid oo kale oo markastaa jeceshahayna sheekadan aadka uga qoslay waxaa ka mid ahaa kaba soqod adiga qof baa kula socda qof baa kaa hor imanaya oo ku salaamaya qofka kale maxaa u bartaana sheekadan aad kula yahay waa runtaayo waxaan jeclahay kuley dad badan oo cadnaan ka mid yahay muxuu ahay maxamuud ka mid yahay dadka waxaan jeclaa inaan isbaro dadka isbartaan isdhexgalaan oo hadduu ebkusamgoleen iswaraysto laisxaal ogaado ayaa markasta aniga hadafkayga ujeedada taa laakiin dadka isla yaabaan waxaa laga leeya waa maxa ninkaan ibareys marka waa waxyaabaha adi kuley aan aada ugu fiicanaha inaan dadka isbaro isdhexgeliyo dadka ay noqdaan dad ehel iyo qaraabo iyo tolnimo ka dhexayso marka waxaad leedahay isbarashada iyo furfuraanta waa qayb ka mid ah qeybaha bili-aadanka loola macaamilo waxa aniga aan soo bartay oo ka mid tahay saddexdeydii digrii waxaan ku bartay sida dadka loola macaamilo dadka loo hormariyo dadka hadduu eba kuusama ogolaya loo maamulo marka saas awgiis ayaan u jeclaa marka inaan arrimahaasiti waxyaalaha lamid aan ka shaqeeyo
macalin ibraahim cabdulle xirsi oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada laascaanood uu warramayay wariyaha v o eda cabdikariim olol
dhalinyaro aqoon-yahan ah oo ku nool magaalada boorama ayaa tababar u qabtay ilaa laba boqol iyo konton dhalinyaro oo aan guursan weli si ay u siiyaan tababar la xidhiidha dhinaca guurka guulaysta haddaba qaybtan labaad ee waraysi wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good la yeeshay axmed cabdi ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanka tababarkan bixinayay ayaa ka hadlaya doorka habluhu ku leeyihiin guurka qaaliga noqda hablaho kale waxaa kamid ahaa discussionski ama faaqidaadii meesha gudaha ka dhacaysay hablaho sababtay meerka ay u qaaliyanayaan waxyaala kamid markaa guurka waxyaala caqabada kuwaan kuu sheegay marka waxay ku jawaabayan waxa weeyaan haddaan anigu aan yareeyo dee heblaho ila mid ahayd baa iyadna caynkan caynkan ahayd oo dabeetana markaa waxaad moodaa cayn isku faan oo kale ah ama isku dayasho ama gabdho markaa waxa weeyaan gabadha gabadhay ka meher qaalisan tahay ay isbidayso ina gabadhay kale ay ka wanaagsan tahay weliba xataa ninka fikirayn ninkan maanta hadduu intan bixiyo beri muxuu hayaa guri miyuu geysan karaayo guri miyuu dadhisan karaya xilli miyuu xilli muu kuhaysan doonaa gurigiisa soo diyaarin doonaa waxyaala saas horta maskaxda kuma jiraan keliya waxay maanta waxaa dhacaya inay noqoto gabadha ugu sarreysa laga sheego meesha xafladda isugu imanayo hiblaayo wax lagu meriya shan kun oo doolar maxaa toban kun oo doolar intaasoo garaama dahaba ayaa inta badan noocaasa laakiin caqabadaasi way jiraysaa laakiin waxaa laga baxay waxa weeyaan kow in dee culimada iyo maxkamadaha iyo dadka maamulka ee hawshan qaabilsani inay arrintaa go-aanka sameeyaan waayo adduunya way naqaanayo meherka waa la xadidaa kasugu wuxuu inoo sheegay markaa meherka yaray inuu barka leeyahay waynu ognahay marka horta xad loo samayn karo meherka waa kow laba in waalidinta laftiga markay wax kala qaadanayaan ay dadka isku dhisayaan aanay ilmahooda soo raacin oo mata waalidka dee inint marka ku taado aaba ninka waxaan ku yeeshina shan kun oo doolar aaba kada ma soconayso aaba meherkaas waa wax qaadaya uma baahnin waxa weeye kun ka dhig ama shan boqol ka dhig marka waalidka laftigiisu inaan dee ilmihii wuxuu doonayay caadifadii iyo lakalofaanka inaan soo raacinay ay qayb ka noqdaan xadiyaada laftigiisa oo waalidka laftigiisa markaa booskaas soo istaago sasaxaad waxa weeyaan dhaqanka soomaaliga dee guurka muu qaaliyin jirin wixii lasasiinayo reesasiina waa in halkeeda muxuu kala qaadan dhabana oo waa wax wanaaga laakiin xafladaani macna badan sameynayno boqol qof lasoo ururiyo saamuse la cunayo oo laga qaaday kun doolar ku dhawaado caawa habla isku yimaadeenoo kun kale la qaaday saa kuntoo meel xero lagu cunayo kun kale la qaaday macno badan ma sameynayso marka dadka bulshadu haddii markaa iyadoo ay rabto inay hawsha ka qabato waa hawl markaa waalinta saaran wax ka qaban karaan hablooda markay udhisayaan ilmada markay udhisayaan ay qolan karaan waxa weyn may taasi loo baahna nooca kale yeel qodobkaas waa qodob dadka u faa'iidayn doona insha allah wiilka dhallinyarta ee jaamacadda ka soo baxa ee dee dhallinyarta imiga tababarka ugu dayn oo kale ka mid a guurkiisa waqtigan xaadirka maxaa ku baxa labada lamaanaha ee dhallinyartii markay isguursanayaan meherkooga qalgalkooga hooyintooda kow marka meher baa dhaca lacag badan baa ku baxda hooyin baa dhaca lacag badan baa ku baxda diiqa wax dhaabaa dhaca isna wax badan baa ku baxa guriga yahan tira dhigay waxaa ku baxda lacag badan ku baxda iyo in kaloo dul socda oo ciidaa leh marka xisaabaadka markaanu qiyaasnay guurka ugu jaban ee magaranaysa maca alaabtii guriga la dhigay ee deeq labada qof ay gurigeeda ka hoyanayaan guriga ugu jaban afar kun ilaa shan kun oo dollar wixii kale markaa dee kor baad uga wadaysa shan iyo toban kun waan aragnay qaar labaatan kun gaarsiiya xataa waan aragnay oo lasoo bandhigay oo xisaabaadka markii saa lagu dhuftay wada run ay dee tahay laakiin guurka cilciliskiisu wuxuu ka bilaabay afar kun ilaa shan iyo toban kun marka haddaan isku celino averageka aynu qaadano sideed kun guur ka yaray dee dhulkan imika kama dhacayo oo sidaa imika inagu nahay u dhacaya laakiin haddii la bedelo dabasaan sheegna wuu ka yaraan oo dee waalidintii baa soo geli doonto wax badan baa la dhimi doonaa laakiin saa maanta uu yahay sideed kun kama yara guurku
idinku markaan aqoon-yahan ahaanaad tababarkan qabanayseen ee adigu hormoodka ka ahayd ee ujeeddada aad ka lahaydeen maxay ahayd
horta ujeedo ko waxay ahayd waxaanu arkaynay oo researchaan ka akrinay iyo dhaatooyin aan ka ogaanay maxkamadaha dalka ee weli gaaraan kuwan arrimaha qoyska qaabilsan iyo dhalinyar badan garanayno waxaan arkaynay furiinku inuu soo badanayo isagoo guurka lagu faraxsanaa waaga dhaweyd weliba dhalinyarta iyagoo yarar bay isguursanay maasha allah alxamdulilah dee xumaanta ka raysan doonaayo dadkaa tarmi doono oo dee wanaag baanu eegaynay laakiin dhinacii kale cagsi bay noqotay oo habla yaroo durbada lasoo furay inama yaroo suuqa wareegayo oo hablahoodii furay marka waxaa noo soo baxday in aqoonta guriga iyo guurku ay dadkan ku liidato taasaa marka ahayd deetana waxaan sanay dee qofku intaanu guursan horta ha sii garto intan ha sii garto intaanu guursanin waxa weeyaan intay qodobinkaan kuu sheegayay inuu qofku markaa aqoonteeda leeyahay deetana markaa insha allah marka guurkii uu yimaado waxa laga yaaba qof dee shayga aqoon u lehi waxa laga yaaba wuu badbaadi karaa qofka laakiin aqoonta ulahayni waa waxaynu ognahay oo psychological baa laga yaaba in qofku inuu khalad badan ku dhaco waxyaalo badan oo markaa xumaanaha ama dee ikhtisaaf markaas ka yimaado ujeedo marka waxay ahayd aan sii barno dadka iyagoo aqoon u leh waxway guurka ha galaan yaa idinka caawinaya gacanidka la qabanaya mise idinkunbaa si tabaruca u qabanaya anaga horta si tabarucaan u qabanay aniga shaksiyan iyo tiimkii la socday laakiin waxaa soo qabanqaabiyey duyur lkhayr oo magaalada aada looga yaqaano oo ku wanaagsan qabanqaabinta barnaamijyada noocan khayriga ah oo markaa iyagu hoolka meesha lagu qabanayo soo kareeyey dadka iyagu infaadgareeyey oo soo kala xulay oo soo kala reebay dadku marka invitationka dee lacag bay bixinayeen lacagtana ujeedada laga lahaa waxayd fundraising baa loogu sameynayay sida duyur lkhayr masaakiinta ay caawiyaan qofkaan bixin karayna waa laga daynaya kii kale bixin kara walaalkaaga miskiinka ah taasoo caawin karta markaa barnaamij wuxuu ahaa isaa isku xidhan oo waxa soo qaaban qaabisay duyur khayr ayaa soo ayaa soo qaaban qaabisay cid kaloo ka caawisana maysan dee jirin su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa waye barnaamijkan maad sii wadi doontaan mise halkaasaad kaga hadhi doontaan meesha la taagto waan waanu sii wadaynaa oo maalin xataa waxay soo sheegeen qoradii jimcatul khayr in dalabkaasi jiro dhalinyar badan oo kalena imka ay u baahan tahay ani markaa markan wuxuu ahaa kani wejiga koowaad noqdo wejiga labaadna in hooyooyinka dhalinyarta ahee waa hore guursaday guurkii u badbaahday wanaagsan iyagana inaan barno tarbiyata lawinaad sida carruurta loo magaasa loo hayo loo tababaro qof yaroo soomaali oo muslim qaabka loo soo saaran doonni markaa lakin waxay horta kii horean ku celinayna waayo dala badan baa kii mida kaa hore markaa mar labaad ku celino dabeetan waxa weeyaan feeska labaad ah waxa weeyaan sidii guriga loo dhaqi lahaa ilmo loo soo saari lahaa inaa- inuu kaa markaa raacino markaa wuu jiraa waxayna ii sheegayeen bisha soo socota marka labaad ee ku xigta ee bisha labi tobnaada insha allahu tacaala in hawshaasi la qaban doono aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo waraysi la yeeshay axmed cabdi ismaaciil oo ka mid ah aqoon-yahanka ku nool magaalada boorama oo tababar siinayay ilaa laba boqol iyo konton dhallinyaro ah oo la barayay ama lagala doodayey sida guurku u guulaysan karo laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan axmed maxay noo xiga markana ismaaciil waxa aynu eegeynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka dalmaryare iyo heeska danteedan kaa raacaya
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan maxaan damiir garashar la rabay maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan maxaan damiir garashar la rabay maxaan la dabayshadoon biyahaal hadimada ka jiray maxaan la dabayshadoon dhiihaal hadimada ka jiray maxaan kayndoogla iyo u saamiyey dagal cusuba ee maxaan ku dabaalayoon ku habay ku habay dareen kalgacay ku habay ibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday ibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday iila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya ibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday ibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday iila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan ka raacaya dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan ka raacaya maxaan daaloon dhidayey maxaan daaday isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan daaloon dhidayey maxaan daadihi isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan la dayoobayo yuwaan hibashada ku qoray maxaan la dayoobayo yuwaan hibashada ku qoray maxaan deeq cidda habaaha ee maxaan ku dallaalimoon kudayey kudayey jacayl niyad sami kudayey dibnihii muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihii muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen nimo kama eegaye dhuntaydan dhuntaydan ka raacaya dibnihii muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihii muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila diireen badnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan ka raacaya badnimo kama eegaye dhantaydan
dalmaryar de hees buu halkaa eh, ka tiri aad Madow.
iyo aad ismaaciil oo dantiidan kaa raacaya ayuu yidhi inantii welibana dee wuuna ammaanay si fiican waxau ammaantu kadib haddii xaalku uu wanaagsanaan waayo danteedan kaa raacaya Danteeda kaa haatan raacaya.
maxay noo xiga waa dhinacii sportiska ama ciyaaraha waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horeyno xubinta cayaaraha dhegaystayaal waayadanba waxaa la dheelayay kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee sanadka lagu qabanayo waddanka ruushka gruubka e ayaa waxaa kulmay kooxaha belarus iyo luxemburg waxaana gooli gool ay dhinacyadu ku dhammaysteen ciyaarta sagaashanka daqiiqe lagu talagalay hase yeeshee ciyaarta xiisaha badan waxay ahayd xulalka holland iyo faransiiska oo kulan xiiso badan ku yeeshay waddanka holland waxaana gooli waxba ku adkaaday xulka dalka faransiiska iyadoo goolkaasi uu u dheliyay ciyaaryahan paul pogba oo naadiga kubadda cagta manchester united u ciyaaraya waxaana paul pogba goolkaas uu ahaa gool aad u qurux badan islamar ahaantaasina waddanka faransiiska ugu horseeday inay ka gudbaan xulka dalka netherlands sweden ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka bulgaria waxaa gruubkaasi hogaaminaya waddanka faransiiska oo saddex kulan oo ay ciyaareen toddoba dhibac iskale sweden ayaa toddoba dhibac sidaas si la mid ah iska leh netherlands waxay leedahay afar dhibcood bulgaria saddex belarus laba dhibc ayaa leedahay luxemburgna waxay leedahay hal dhibic andorra iyo switzerland laba gooli gool xulka dalka switzerland ayaa kuwa watroonaaday portugal waxa ay lix gooli waxba ku xasuuqday xulka jasiiradda fore islands latvia iyo hungary laba gooli waxba xulka dalka hungary ayaa guusha ku raacday waxaana gruubkaasi hogaaminaya switzerland oo sagaal dhibcood iska leh portugal lix dhibcood iska leedahay hungary afar dhibcood jasiiradda fore islandsna waxay leedahay afar dhibcood latvia saddex dhibc ayaa iska leedahay andorra wax dhibca iskama lahan gruubka h waxaa bosnia herzegovina laba gool iyo waxba kaga adkaatay khobros estoniya iyo greeg laba gool iyo waxba greeg ayaa ku udroonaday gibratar iyo belgiumka lix gool iyo waxba belgiumka ayaa guusha ku raacday lixdaasi gool oo xulka dalka belgiumka ay ku awdroonaadeen waxaa saddex ka mid a dhaliyey christian benteke halka saddexda gool kale ay kala qaybsadeen witsel mertenis iyo aidan hazard waxaana gruubkaasi hogaaminaya belgium iyo greega oo min sagaal dhibcood iska leh bosnia herzegovinana waxay leedahay lix dhibcood estoniya saddex dhibcood ayaa iska leedahay dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha welina waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o eda ismaaciil markana maxaa inoo xiga wararkii ugu dambeeyey haddaan noo kurmaro kormaro mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in madaxweynaha dalka faransi ruushka valadimir putin aanu booqan doonin dalka faransiiska toddobaadka soo socda kadib markii madaxweynaha dalka faransiiska francio olan uu ku adkaystay in kulanka diiradda lagu saarayo waa kulana yeelan lahaayeen madaxweyne Fa- valadimir putin iyo mada- madaxweyne francio olan oo keliya xaaladda dalka syria madaxweyne putin ayaa la filayay inuu booqasho ku tago baariis sagaal iyo tobanka bishan oktoobar taas oo safarkiisu uu qeyb ka ahaa in uu ka qayb galo xuska kiniisadda ortodogaska loo sameynayey isbeddelkan ku yimi safarka madaxweyne putin ayaa yimi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska uu ku dhawaaqay maalin ka hor in ruushka loo qabsado dembiyo dagaal oo la xidhiidha duqaynta uu ka wado dalka syriya shirkadda samsung ayaa iyaduna waxay joojisay iibinta telefoon gacmeedkeeda galaxy note seven loo yaqaano dunida oo idil sababo la xidhiidha walaaciyo dhinaca ammaanka ah waxayna ugu baaqday dadka haysta inay si deg deg ah u joojiyaan isticmaalka telefoonkaas qiimaha saamiyada shirkadan laga leeyahay dalka kuuriyada koonfureed ayaa si xoogan hoos ugu dhacay kadib markii uu soo shaacbaxay wararka la xidhiidha joojinta iibinta galaxy note seven
aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil oo nala socodsiinaya wararkii ugu door karoonaa wararka caalamka dhinacii suugaanta ama heesaha ayaynu markan dib u jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada kaltuun bacado
bacdo wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo axmed cali sheekh iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayadan la socodsiinaya tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
socod baana